marw maryan muuse boqore boqor
asalaamu calaykum iisinka eebba hadalkayga waa ka abda'aayaaye alxamdu lilah dabadeedna waa ku akidaayaaye udgoonow rasuulkiisalaan u akhriyayaaye aalkiisa nuur kale salaam wou ahdiyayaaye asxaabaha dhammaantood ducaan u arsilaayaaye dabadeedna waxaan ka hadlahayaa doonidii nagula jabtay booston iyo waxaanu kala kulannay meesha danbooston caasho waxaan ku leeyahay walaal soo dhawow waxaa layidhi dadkii hore naagah baa dumaashigeed la dilay marka waxay jeclaatay in ninkeeda u aargudo dumaashigeedii dhintay oo ninka ninka dila unugu ninkeeda sharaftaas qaato ninkii baa xoogaa arrintii ka daahay maalintii dambuu ninkii ninka dilay caruur waxay ka qabtaa gabar caruurna waxay ka qabtaa gabar markii la yidhi ninkaagi ninkii waa dilay way faraxday waxay tiri waa bixi lahaaye baaday baguu u dilay bustu kulluu bixiyo waa gabadhii baaday baguu u dilay boqol kulluu dhiibo baaday baguu u dilay wixii raba ha dhacan bagah bay u dhacday haddii gabar maanta ah xil qaaday oo ministarada ay maanta nala joogto wax allaala wixii dhacay waan ka gabci karay caasha walaal meeshatan aanu joogno boston la yiraahdo dadkii kale windhaa waad soo aragtay wax yar baan waxaan ka taataabanhayaa wixii aanu kala kulnay oo dhibaato ahaa waxaanu nimid magaalo aada iyo aada u qabow cimiladeedu ayan ahayn cimilooyinkii aanu naqiinay innagana waxaanu ahayn xaasas waaweyn markii aanu soo galaynay magaalada anoo kale xaaski aanu ahayn labaiyo toban qof baan ka koobnay marka gaadiid ma haysano aada iyo aada buu meesha u qabowdahay goortaanu soo adeeganayno qof iyo laba ma soo qaadi karaan wixii haddaanu dharka soo dhaqanayno waa sidoo kale haddaanu maxaa ahaa aanu aan meel aadayno intaba dhibaato weyn ayaan kala kulanay xagga cimilada iskoolkii caruurta ama kii dadka waaweynba naloo diray caruurtii yaryarka ahayd oo iskoolka loo diray waxay kala kudleen dhibaato looma fiirinin maxaa taqaaniin ee waxaa loo fiirshay gugay ahaayeen marka ilmihii waxaa loo fariisiyay gugu ahaa galaaskii ahaa taasi waxay keentay ilmihii in dhibaato badana ay ka gudbi waayaan tacliintii oo markay sekondarigii dhibaato uga baxeen inay u gudbi waayaan jaamacadihii innagana ma aanan ahayn dad kaljar hore soo maray oo sida yurub oo kaleeto oo ilmihii u barbaraaraynhaya inay galaan meelo kale aan jaamacadii ahayn oo shaqooyin xirfadan lagu barto caruurtayadii dhibaato weyn baa halkaas ka raacday intii jaamacadda gashay maahay intii kale taqriiban benjoog bay iska noqotay waxyaalo badan oo aan fiicnayn ama dhibaato ah waa u keentay ilmihii moraalkoodii hoos buu u dhacay waxay taas xataa keentay in ilmihii isku buuqeen oo cuduro jirooyin badan laga helay dadkii waaweynaa markay iskoolkii aadeen waxay keentay dadkii waaweynaa in la baro keliya wax ay ku shaqaystaan lama baraynin wax faa-iido weyn leh lama baraynin afka siduu u noqon hayo sidii afka u baran lahayn laakiin waxaa la barahayay markaas shaqada u gelahayaan keliya iskoolku wuxuu lahaa qawaaniin aanaan aqoonin oo culus oo mid waxaa ka mid ahayd cunugii haddaad kasoo daahdid galaaskiisi goortuu kasoo baxay biliis baaba lagugu yeerahayaa marka sharciyaashaas taalla oo amase inuusan cunugii cunug la diriri karin waxyaalo badan oo dhibaatooyina qawaaniintii wadanka tiile ama iskoolka tiileyna wax weyn baan kala kodan qawaaniintaas waxyaalihii ay noo keentay waxaa ugu weynaa kala furfurashadii famiilyada gurigii kala furfuradkiisii aabbaha soomaaliga ah wuxuu lahaa laba dowr mid waxay ahayd midda dhaqaalaha midna waxay ahayd midda ee, nidaam ee, qawaaniinta guriga iyo ee, rabaayadda guriga iyo isku haynta reerka ninkii hayay buu ahaa odaygii labadii shaqo u lahaa labadiiba waa lagaga kaabtoomay lacagtii dowladdaa dhiibtay qawaaniintiina waxaa la yidhi ma qofna lama hadli kartid naagtana lama hadli kartid ilmahana lama hadli kartidoo sharcigaa yaalla marka xilkii labadii xilba odaygii horta waa ka wareegtay waxaa soo hartay hooyadii iyadaa waxay qaaday xilkii caruurta korintooda ahayd iyo tii ahayd dhaqaalaha oo iyadiibaa dhaqaalihii loo dhiibay halkaas waxaa ka yimid eh, dhibaato weyn oo ninkii inuu kusoo dhaco dibaddii eh, naagtiina ama ilmihii xataa ay u arkaan inuusan waxba wax galba inuusan ahayn maxaa jira meesha tanuu jiifaa habartii baa lacagtii soo bixinaysa haddii kumi la rabo ama wax la rabo hooya hooyo u doonuu leeyahay habartii baa wax walbaba maamulaysa odaygii marka ilmihii waxayba u arkaanba inuusan maaragtay hadduu hadlo "Aay, aaba shita badana horta sida qaylo badana maalin walbaba wuxuu leeyahay yaan la bixin yaan la yeelin yacni ma uu haysto ee, wixii lagu ixtiraamhayo oo ahayd ama dhaqaalihii ama shaqo uu u kalahayo dowr weyn baa meeshii waxaa dhacday gaaf weyn oo special naagta ay hanan weyday inay isu keento ee, wiilashi special inay qabato ay hanan weyday Ee, taas ee, ee, habartii waxaa ku timid mas-uuliyad ka tiro badan inay dhexdhexaadiso taadii hore waxaa u- u- u saa-id u noqotay inay dhexdhexaadiso aabbaha iyo ilmihii ee, ay kala celiso ilmihii tiraahda odaygii ixtiraama odaygii tiraahda xoogaa hoos u deg oo qawaaniinta iyo waxa dhacayo waa arkaysaa hooyanimadii raxmaddii inay jirto yacni reerkii wax weyn baa dhibaato weyn baa ku dhacay shaqooyinkii markii la aaday sida runta ama sidii jiri jirtay gabadha soomaalida ah u- liidnimo iyo xoogaa hoos u dhigidda waa taqiinay wax weyn ma yeelaynin waxay kusoo kortay lagu soo barbaariyey in ay ay ninka ka hooseyso inay maaragtay reerka u jajaban tahay inay maaragtay wixii duliya iyo xumaanso hadday timaado qaadato taasuna waxay dhacday hadda ka hor markii eh, wadanka maxamed siyaad qabtay oo la yidhi hala soo baxo hala xaaqa dhulka dhulka hala xaaqo dhankii carabta ahaa oo wadanka nala deganaa haweenkoodii iyo caruurtoodii albaabaday ku xirteen ninkii baa soo baxay wuxuu yidhi anaa xaaqahayo dhulkii raggii soomaalida ana qowladahay galeen waa seexdeen haweenkii iyo caruurtii bay dibadda usoo saareen marka naagta wax waa xaaqaysaa laakiin ninka waa ka xishoonaya inuu xaaqo meeshaan america markaanu nimid shahaado lama yaqaanaa la yiri shahaado ninkii wata usigaa isu wata ee, ninkii cilmi lahaa usigaa isu leh kii military ahaa usigaa isu ahaa shaqadii waxaad ka bilaabaysaan waardiyaano haddii alla idinkeeda leeya tagsiile wax saasoo kale nimankii isaad suurtoobaysaa inaan waxaas aniga qabto haweenkii hadda innaga waa isaga baranay awalba dhulkaan xaaqaynay ee, ninkana wax walba u sameynaynay shaqadeenni baan isaga ka lahnay marka waxay noqotay xataa dowrkii shaqadii in ay naagtii ku horumarto oo ninka ay halkaas usiga waa yasay laakiin naagtii ma yasin waa ogolaatay inay shaqayso saasaan hadda raggii waxaanu noqonay ama america oo dhanba ay u tahay cadadda shaqaynaysa gabdhaha inay ka badan yihiin cadadkii shaqaynaya ragga haddii aanu usoo baxno ee, dhibaatooyinkii ee, jaamacadihii galliinkeedii ama imaanshaheedii ama yacni goortaas intaas waa intii dhibaatooyinka aan aragnay hadda waxbaan ka qaadanayni waxbaanu ka kororsanayni waxa dhibaatooyinka naga hor imaanhaya Ee, waxaanu sameynay ee, maxaa la yidhaahdaa muasasaad ijtimaaciya ama community yaal baanu sameynsanay guddiyaashaasoo lagu caawinahayay wax badan oo ka mid ah ee tarjamada ee lagu caawinahayay xagga caafimaadka ee ca- towciyadeeda inayna tusaan cudurrada faafahaya iyo waxyaalaha dhibaatada ay keeni karahayaan ee, maxaa ahaa ee, inay iskoolaad noo sameeyaan ga- ee, galabtii gelinka dambe markay iskoolka caruurta kasoo baxaan in caruurta liidato iskoolka wax la baro ayna bareen ee inay sameeyeen xataa tartanna oo ah cayaaro ah oo dhallinyarada ah oo magaalooyin loo dhoofahayo inay ka shaqeeyeen ee, caadooyinkeenii iyo taqaaliidii aan nahayn iyo hidaha iyaga iyo dhaqankii naftirkiisa inaanu xafidano oo ilaashano community-yaashaas maasha allah iyadana waa simannahay magaaladan afar community baa ka furan communitiga ugu horeeya gabar baa furtay gabdhay ahaayeen maryan axmed gaas community kaleetana hadda deeqaa furtay afar community weeye labana waa wiilal labana waa gabdhood marka gabdhaha dowrkoodii maasha allah layabaari waa waa waa ficnaayeen xaggii tacliintii dowrkii haddii la dhaho tacliinta aad iyo aad baa gabadha soomaalida tacliinta uga hormartay oo u fiicnayd haddaanu kasoo qaadnaa bercentage waxaan u malaynayaa toddobaatankii boqolkii caruuree toddobaatan baa gabdhihii jaamacadaha galay wiilashiina soddon yacni gabdhihii waa kaga hormareen wiilashii ee tacliimku intaas keliya ma aha gabdhihii waxyaalaha ay ku hormareen maasha allah waxa weeye ma aha gabadhii keliya hooyooyinka naftirkoodii baa tacliimta soo aaday gabdho badan oo aan tiro lahayn aan tiro koobi karin oo hooyooyin ah oo caruura leh baa waxay qaateen collejkii labada sano ah waxaan kasoo qaadaynaa hadda dadka nala joogo sahro warfaa maasha allah afartii sano hooyo nin leh caruur leh oo iyadana sidoo kaleeto dadaalay gabdho badan oo dadaalay baa jira waxaan kasoo qaadahayaa maryam faarax buure waxaan jirtaa gabadha iyagana qaar kale oo iyagana afartii sano qaatay jaamacadaha single maader ah oo hooyo ah oo single maader ah waxaan kasoo qaadahayaa shamha waxaa jira gabar single ma gabdho single maadara ah oo hooyooyina ah oo qaatay ilaa masridkii tagay waxaan kasoo qaadahayaa fayruus waxaa jira gabdho kale oo iyagana iyagoo single maadara oo iyagoo hooyo ah oo single maadara ah oo ayeeye ah haddana qaatay ilaa masrid gaaray waxaan kasoo qaadahayaa bucuriina faadimo cabdilaawi waxaa dhibaatooyin badanna meesha waa ku aragnay wax badanna oo ah kufid iyo kacid waa ka qaadnay hidihii iyo dhaqankii waa ku dadaalay buraanburkii iyo arooskii iyo waa soo celinay raggii jaandheertii iyo sooma ayan celinin inaga xaggii hidihii naftirkeeda aad iyo aad baan ugu dadaalay inaanu celinno oo soo dacalbaabna gabdhihii inayan xaggii u badanin yurubkii hadda intaas keliya ma aha waxay ila tahay waa hadda waxyaalaha aanu sameynay waa degnay waxay naga muuqanaysa inaan dad degaynahay intaas waxaa noo dheer magaalada waxyaalaha aan ka samaysanay waxaa jira makhaayado waxaa jira dukaamo aanu leenahay gabdhiyo wiilba waxaanu leenahay meelo oo xafiisyo oo ah kumar shantiga ah waxyaalahaasoo dhan guryo aanu ka gadanay magaalada guryo inaanu ku leenahay intaas waxay caddeynaysaa inaan magaaladii aanu degnay lana qabsanay haatan waxaa la yidhi ninkii tiisaba daryeelaa mid kale ku dara haatanna waxaanu bilownay caasho sidii aan dalka yagii dib aanu ugu noqon lahayn noqosho inaga aan guurayna ma aha laakiin waxtarka yagii ugu noqon lahaa wadankii sidaas baan waxaan diyaasbara haddana aanu u asaasnay oo aanu maanta dadkeenna ah reer booston aanu uga mid nahay intaas wey warbixintaydii iyo nabadgelyo